maamulka degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe ayaa heliis nabadeed daxadhigay beelo shaleediyo mataanyo baare oo ku tirsan beelo wadadigow gobolka shabeellada dhexe waanayo muddooyinkeen ka dambeyti ku dhexayti olaad sababta dhimasha waxaana ku miday odayaalka dhaqanka ee degmadaya ku hadleen muhiimada gogolo heliiska nabadeed iyo anglata bulshada anigoo ah nabadoon cabdi cali ciise waxaan maanta isugu nimid khilaafkii ka dhexeeyey beesha diinlamantaan iyo beesha baare khilaafkaasi waa dhammaaday beesha diinlamantaan iyo ninnin laga dilay waxaa dileen beesha baare nin ka mid ah dilkii waa laga heshiiyey waxaa lagu heshiiyey in la bixiyo labaatan kun iyo saddex boqoloo doolar beesha baara maanta waxay bixisay afar iyo toban kun waxaa dhiman lix kun iyo saddex boqoloo doolar waxaa lagu muddeeyey bisha maarso bishii saddexaad sideedeedii heshiiskaas waxuu ka dhacay degmada balcad waxaa ka soo qayb galay maamulka degmada balcad waxaan nahay labada dhinac nabadoonadoodii iyo weliyo demkii wax laga dilay oo maanta duulimataan iyo herbaare oo heshiiyeen marxuunkii meeshan ka baxay oo dhintay sawir ima ilaah inaga siiyo oo gacantaana ku saabeheshay ilaahay khayr awaafajiyo warse januwaari raxma ilaaha ka waraabiyo badoonkii diilamantaan haddii ilaahydho xasan cali cumar rugbir layidhaah waa siday u sheegayaan nabadoonyada baare waa heshiinay waxaan ku heshiinay labaatan kun oo doolar oo maraykanka eh haddii ilaahay yidhahdo waxayna naga siiyeen toban iyo afar kun ay naga siiyeen lix kun iyo saddex boqolna waa lix kun iyo saddex boqolna waa noogu hirtay oo wiilka dhalay aniga waaye
magacaadu magacayga waxaa la yidhaahdaa xuseen maxamuud macow wiilkaas oo dhintay waxaa haddii lahaydmaayo nimankii nimanka haddii lahaydmaayo wiilka heer baare labaatan kunoo doolar ayaan ku heshiinay waxaana noogu dhiman lix kunoo doolar iyo saddex boqolwaana ku cafina waa weladamki dhanka kale waxaana ku mid a mas-uuliyiinta maamulka degmada balcad ousan ka horey guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee degmada oo qayb ku hayeen heliiska gogola yaa ku hadlan siyoonka guulaysadeen nabadeeyow kaabeelo isdagaali ee degan degmada iyo weliba deegaanada hoosgoyow kusoo gabagaboobay khilaafkii u dhexeeyey beesha baare iyo diinlamataan degmada balcad waxaa lagu heshiiyey wiilkii dhintay in laga baxsho mag labada beeloodna waa isku raaceen annagoo maamulka degmada balcadna waa goobjoogaan ka nahay
heshiiskaasuu ku saabsanaa marxuum ku geeriyooday tuulada tuugaarey arrinkaas labada beelood khilaaf yar ka dhexdhaliyey oo islamarkaa maanta ay ka heshiinayeen maalmahan fadhiyo oo u socday heshiiskaasoo lagu gaaray in marxuumka laga bixiyo mag annagoo ah maamulkii degmada balcad ee isu keennay beelahan walaalaha ah markaasna aan ujeedkeena iyo hadafkeena uu ahaa in aysan khilaafkooda uusan sii dheeraanin arrimahaanna xal laga gaaro ayagana sida qadarinta iyo walaalnimada leh iyo arrimahooda sida hoosaadka ah ay ugu dhammeeyeenn ka maamul ahaanna aad iyo aadaan uga mahad celinaynaa